أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecel nahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alandulus qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a kooxda riddada soomaaliya oo weeraro afka ah oo isdabajooga ku haysa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ee ku sugan magaalada kismaayo xilli iyaguna ay madaxa iskula jiraan islamarkaana aanay weli soo saarin go'aanno ay isku waafaqsan yihiin barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo itoobiya ka codsatay inay ku biirto dowladaha ciidamada geenaya magaalada khaza dhulka shacabka muslimiinta ah ee reer filistiin kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya oo maanta gelinkii dambe baahiyey muuqaalkii saddexaad fariimaha degdega ah ee ka socda maxaabiis ka tirsan gaalada qaramada midoobay oo ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee gado oo dowladdiiniya u soo xirtay ciidanka maktabka xisbada ee wilaayadaasi munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan idiin haynaa qodobada kale waxaa ka mid a shil sababay khasaare nafeed oo mar kale ka dhacay magaalada muqdisho xilli shiralka gaadiidka ay si guud ugu soo badanayaan geyiga soomaalida barnaamijka waxaan idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andulus ayaa barnaamijka igala qaybgelaya anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaaye mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan kooxda riddada soomaaliya ayaa weeraro afka ah oo isdabajooga ku haysa siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada kismaayo haddaba wararkii ugu dambeeyey ee magaalada kismaayo iyo weeraradii kooxda riddada ee halkaasi ku qaaday waxaa isha soo mariyey islamarkaasina inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow haye cismaan bismillaahi raxmaani raxiim walaalka cabdiwahaab waad mahadsan tahay maalmihii lasoo dhaafay amaba saddexdii maalin ee lasoo dhaafay magaalada kismaayo waxa ay martigelisay waxa loogu yeeray shir oo ay isugu imaanayeen madaxyaweyn murtadiin siyaasiyiin ah kuwaas oo laga dhex yaqaano ee siyaasadda riddada ee soomaaliya ee laga soo bilaabo dowladihii riddada ee isxigxigay qaar badan oo madaxyaweyn murtadiin ah oo soo maray ayaa runtii ka qaybgalayay shirka ujeedka ugu weyn ee shirkan la isugu yimid ee ka socda magaalada kismaayo ee laguna wado in caawa ay soo gabagabeeyaan ayaa ujeedka ugu weyn waxa uu yahay in lagu cadaadiyo maamulka riddada ah ee ka jira magaalada muqdisho ee uu majaraha u hayo xasan gurguurte laga soo bilaabo khamiistii ilaa iyo caawa oo ah habeen axad ah ayuu shirkaasi ka soconaya magaalada kismaayo oo ay ku shirayaan goob ay ilaalinayaan ciidamada saliibiyiinta kenya iyo maleeshiyaad kale oo murtadiin aad u fara badan siyaasiyiinta murtadiinta iyagana ay wataan ilaalo iyaga u gaar ah oo ay isku aaminaynan xaaladda meesha ka jirta shirkan hordhiciisa sheegnay oo warbaahinta islaamiga landulus ay ka dhegeysteen dhegeystayaasheenna maalmihii ay soo gaarayeen magaalada kismaayo iyo furitaankiisii maalmihii uu furmay shirka ilaa maanta waxaa wararku hoose ee aan helin waxa ay sheegayaan in shirka isaga qodhiisaba uu hariyey khilaafaad aad u xoogan oo daakhili ah ujeedka ugu weyn ee laysku khilaafsanyahayna waxa ay tahay yaa hogaanka u qabanaya waxaa laleeyahay khilaafka ugu xooganaa wuxuu u dhexeeyey siciid dani shariif murtad waxaana labadoodaba ay aad runtii isugu khilaafsanaayeen cidda ay noqon doonto hogaamiyaha mucaaradka islamarkaana xubnaha kale ay ka hoos shaqayn doonaan inkastoo weli gunaanadka shirkaasi uusan soo bixin ayaa warar hoose oo aan helayno iyo sidoo kale wariyaal tiro badan oo ku dhow boqol oo ka qaybgalayay iyagana shirkaas soona tabinayey waxa ay runtii galabta sheegayeen inay suuragal tahay in shariif murtad uu noqonayo guddoomiyaha waxay ugu yeereen golaha mustaqbalka laakiin taasi beddelkeeda ah murtadiin fara badan islamarkaana dana siyaasadeed leh waxaa sidoo kale laleeyahay axmed madoobe ayaa ku-xigeen ah oo isaga ku-xigeen u ah halka saciid deni cabdiraxmaan cabdishakuur xasan cali khayre saacid shardoon iyo qolo kaleba iyagana ay xubno ka noqonayaan maamulka oo sidaas loo qaybsaday warmurtiyeedkana caawa wuu soo bixi doono ee arrimahaasi ku aadan laakiin waxaa hadda soconayey mar dhoweyd maran warbaahinta fiirfiirinayey iyo goobta ay uu ka socdo shirka oo ah hoolka weyn ee lagu magacaabo daawad ee magaalada kismaayo oo uu shirka ka socdo maalmihii uu shirkan ka soconayay magaalada kismaayo oo caawa ay gebagabadiisa taagan yihiin waxyaabaha ugu badan ee ay ka hadlayeen waxaa ka mid ah sida ee laga yeeli karo ujeedooyinka xasan sheekh iyo doorashada isaga uu damacsan yahay ee horey uu u sheegay haddana u qabanqaabadeeda u wado maxaa iyaga kaga aadan sidoo kale waxyaabaha ay ka doodayeen waxaa ka mid ah dastuur gaaleedka oo qeybo ka mid ah uu baal marayba xasan sheekh iyagana maxaa runtii ay ku wajihi karaan maxaase ugu furan in ay wax ka qabtaan sidayse ku wajihi karaan waxaa sidoo kale qayb ka ah haddii xasan sheekh uu ku dhawaaqo ololaha doorashooyinka uu sida isaga uu rabo uu yeelo magaalooyinka garowe iyo kismaayo ma noqon doonaan goobo kale oo iyagana lagu qabto doorashooyin ku sheeg waxyaabaha ugu badan ee laga hadlayey ayaa iyagana qayb ka ahaayeen waxaaba iyagana naawilayaan oo ay isku dayayaan in haddii xasan sheekh uu magaalada kismaayo ku qabto doorasho in iyagana maamulada shaadala dirirka ah ee puntland iyo iyo jubbaland iyagana ay ka dhacaan doorashooyin ku sheeg oo iyagana ay halkaasi doorasho ku qabsadaan laakiin waxaasi oo dhan waxaa runtii diidaya islamarkaana aysan suuragal u noqon doonin cidda iyaga kor ka maamushay oo ah gaalada caalamka kuwaas oo iyaga soo faragelinaya muddooyinkii lasoo dhaafayba marar badan oo ay sidaan oo kale isu khilaafayeenba soo faragelinaysay oo qolo kastaba dhinac ka soo canaananaysay haddii ay tahay qolada xasan sheekh iyo qolooyinkan kale ee mucaaradka ah waxaa inta badanba dhici jirtay markii ay xaaladan soo gaaraan murtadiinta in la isugu yeero shir la isugu keeno la geeyo teendhadii efesoni kadibna halkaas gaaladu ay kusoo doortaan qofka markaasi ay rabaan in uu sii wado danahooda ay kaleyihiin soomaaliya laakiin waxaanoo dhan hadda weli waa un isdaatraacin iyo qofba rabitaankiisa inuu ka hadlo welina waxaa arinkaasi hadda uusan u dhici karin ayaa ah weli mandatka xasan sheekh ayay bilooyin ka harsan tahay sidaas darteedna xaaladda rasmiga ah ee dhabta ahna waxay dhici doontaa marka wakhtigiis u dhammaado oo ay gaaladana soo faragelin doontaa sida loogu bartay hase ahaatee marka waa cadaadis shirkan ka socda magaalada kismaayo ee lagu cadaadinayo maamulka xasan gurguurte xasan laftirkiisa arrimahan aad ayay u saameeyeen waa tii uu cararay dhowaan cadis ababa halkaasna uu kula soo kulmay abiy axmed waxyaabaha uu kala hadlayna ay ka mid aheyd waxaa markaasi kala gudboon abiy axmed inuu kala qabto ilaa iyo hadda ma jirto natiijo weyn oo uu kala soo laabtay cadis ababa marka laga reebo in abiy axmed uu sheegay in xasan sheekh uu qaabilay islamarkaana ay meel ku wada qadeeyeen wax intaa dhaafsanna aysan jirin ugu dambeenna muqdisho ayuu kusoo laabtay markaan u laabanno magaalada kismaayo marka xaaladda guud waa nooca caawa ayuu soo dhammaanayaa shirkii muddada maalmaha ay socday iyo habeenada waxaana waxa ugu weyn ay ahayd in lagu qalqalgeliyo un maamulka xasan sheekh sidaan hore u sheegnay laakiin haddii aynu dib ugu laabanno qowsaaradan gaalada u caynsan haddii ay noqon lahaayeen kuwa jooga muqdisho iyo haddii ay noqon lahaayeenba kuwa ku shiraya magaalada kismaayo waxay ka idil yihiin inay u adeegayaan danaha dowladaha dariska ah ee gaalada ah sida kenya iyo etoobiya waxyaabaha aadka loola yaabay waxaa ka mid ahaa qof kasta marka uu soo istaago masraxa ee mikrofoonka la siiya ee uu hadlayo shirka ka socda magaalada kismaayo eh waxa uu ka hadlayo waa waxa ugu badan danihiisa iyo inuu markaasi qofka uu leeyahay haddii sidaasi ay dhici weyso sidaasi sidaas ayaa dhici doonta oo hanjabaad ah waxyaabaha marka aan jeclahay inaan idiin dhegeysiiyo waa codka murtad cabdiraxmaan faroole oo horey u soo noqday hogaamiyaha maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabeen puntland waxa uu cabdiraxmaan faroole si cad u sheegayaa in iyagu haddii ay yihiin maamulka puntland ay go'i doonaan ayna ka go'ayaan soomaalida inteeda kale islamarkaana ay u biyo shubanayaan dhinaca ee dowladaha etoobiya iyo kenya wuxuuna si cad u sheegayaa inay ka go'ayaan muqdisho iyo gobollada kale ee soomaaliya waxaa sidoo kale uu u duurxulayay xasan sheekh oo uu leeyahay magaalada muqdisho ee boobkuu ka socdana waxaa korka ilaashanaya al-shabaab oo laga yaababa inay qabsadaan ayuu leeyahay bal aan dhegaysanno nuqul ka mid ah hadalladii uu ka jeediyey intii u socday shirka kismaayo annaguna somalilan baan usii dhowaanay anuguna waa ku raacsan hargeysa waa goosatay mana aynaan soo celin raggeedina weli waa joogaan xamarna way goosatay oo xasan sheekh baa la goostay annagu xamar baa idinka rabnaa hadalku igu badnaane ama waa idinka goosanaynaa idinka idinku hara labada dhinac oo idinka xiga somalilan oo tagtay iyo puntland iyo jubbaland waa istaraatiijiga soomaaliya ay ku dhisan tahay oo dalalkii aan wax la wadaagnay etoobiya iyo kenya iyo yemanba xiga meeshaa ku jidhaan waa sentarkii xamar waxa daana laga dhisaayo nimanka laga cararayana kaabiga u saaran yihiin dadkii guryaha dowladdu ay lahaydii bannaanka laga saarayna warku wuxuu sheegayaa inay iyagu qoranayaan maxaa yeelay ururka ay la dagaalamaya ciil qabo dha halkaasu galaa haddii la waayo yaan la is-eedayn n f d bay saaran tahay kiliga shiraadna way saaran tahay waxaa geda ka socda oo xasan shiikhi inta ku taageersan
sidaad dareemaysaan faroole waxa uu sidoo kale si cad u sheegayaa in ujeedooyinkii markii horeba loo dhisay maamuladan gaala raacyada ah ee ah inay u adeegayaan danaha dowladaha etoobiya iyo kenya ay markaasi si cad u sheeganayaan inay ku biirayaan waana markii hore waxyaabaha iyo ujeedooyinka ay gaalada u dhisatay in maamuladan la soo gaarsiiyo heer ugu dambeyn ay la soo istaagaan inay dhahaan waxaan ka tirsannahay dowlad hiblaayo iyaga oo markaasi kasii fogaanaya soomaalida iyo gobollada inteeda kale waxaa sidoo kale jiray in maanta xasan sheekh isna uu ka hadlay magaalada muqdisho isaga oo runtii aad ugu diganayay qolooyinkan ku shirayay magaalada kismaayo wuxuuna aad ugu dheeraaday ka hadalkooda isagoo aad ugu dhaleeceynayay in marar badan ay ku shireen hotel jaziira waxbanaysan ka soo bixin waxaa sidoo kale uu sheegay in midka kismaayana laga filin natiijooyin wax ku oolahoo ka soo baxa aan dhegaysanno isna xasan sheekh mar uu maanta ka hadlayay magaalada muqdisho qayladu dimuqraadiyaday ka mid tahay waa qaylo kartaa waa doodi kartaa waa waa hadli kartaa waa shiri kartaa waa isu tegi kartaa ma garanaayo hotel jaziira lagu shiri jiray caqliga hotel jaziiro soo degi waaye ee marka kismaayo la tago soo degaayo soo degaayo ani ma aqaano hotel jaziira lagu shiri jiray maalinna waad wada ogtihiin walaale maalinna inta loo tegay ma shiri kartiin lama dhihin maxaad sheegteen lama dhihin lama waxayn maalintou qoray soo qaato dadka waa dilaa uu yiraa laakiin waa gacantaa laga qabanaa laakiin hotel tag kismaayo tag berri meel kale tag dalka gudaha soomaaliya tag waxaa uun ceeb ah dalka dibaddiisaan aan u baxaynaayo waa soo shiraynaa waxa ay diidan yihiin waa naqaanaa oo maalin walbay sheegaan waxa ay diidan yihiin laakiin waxa ay rabaan ma naqaano hadalka inta ugu dambeeya ee xasan sheekh oo dabcan ay dadku wada dhegaysteen waxa uu leeyahay waa in lagu shiraa gudaha dalka waa in sidaa la yeelaa waa inaan la aadin uu leeyahay waddamada kale laakiin isma weydinin su-aasha ah in isagaba uu hadda raadkiisa uu ka qooyan yahay adisababa oo uu halkaa u cararay oo uu soo weydiistay abiy axmed in wax un lala qabto taasoo iyadana sida muuqata usan wax badan ka soo faa'idin waa noocaas marka murtadiintan siyaasiyiin kusheega ah majaraha u haya waxa ay ugu yeeraan siyaasadda soomaaliya waana waxaa laga yaabaa dadkaas inay dad un leeyihiin dadkan ayaa soomaali u maqan inkastoo dee dadka intooda badan nimankan ay fahmeen ee murtadiinta ah qolo kastaba ay ka socoto dowlado gaar ah iyo waddamo gaar ah islamarkaana aysan jirin diin midaynaysa maadaama ay markii horeba diinta islaamka ku xoobsiibteen marka si guud xaaladda halka ayay maraysaa saansaanta murtadiinta dhinacyada kala duwan ee hadlaya ma wanaagsana hadallada xanafta iyo weliba sidoo kale ee sii boorinaya een in ee colaad ee lagu beero soomaalida dhexdeeda ayaa aada ugu buuxo marka aad dhegaysato marka een bukhaariyow xaaladda guud ee waa nooca halkaa ayay maanta wax marayeen een caawana qolada kismaayo ku shiraysa caawa ayaa ugu dambeysa shirkooda waxaana sida ay goordhow sheegeen waxay soo saari doonaan een war murtiyeed waxa ay ku sheegeen islamarkaana ku qotoma een waxyaabaha ay ka indilaaqi doonaan ee islamarkaan ay kaga hortagi doonaan een xasan sheekh iyo ujeedooyinkiisana waan arki doonnaa waxa ka
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa etoobiya ka codsatay inay ku biirto dowladaha ciidamada geynaya magaalada khasah ee dhulka shacabka muslimiinta ah ee reer filistiin qodobkaas iyo kuwo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa faahfaahino laga helayo weerar saaka ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo weerarka oo ahaa mid ka miin ah ayaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maraykanka oo etoobiya ka codsaday in ay ku biirto ciidamada la geynayo khaza dowladda saliibiyadda maraykanka oo weli wada qorshaha dhagaraysan ee ay ku doonayso in ciidamo calooshad shaqaystayaal ah ay ku geyso marinka khaza ayaa xiriir la soo samaysay dowladda xabashida etoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka gaalka lagu magacaabo marco rubio ayaa toddobaadkii hore xiriir uu la sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ku weydiistay in ciidamo uu ku biiriyo waxay ugu yeeraan ciidamada ammaanka caalamiga ah ee maraykanku qorsheynayo in uu geeyo marinka khaza xogtan waxaa baahiyey wargeyska yahuudda ee the times of israel isaga oo soo xiganaya laba diblomaasi oo reer galbeeda kuwaas oo xog ogaal u ah xiriirka labada dhinac dhex maray wargeyska yahuuddu leedahay ma uusan sheegin haddii uu jiro jawaab uu bixiyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya abiy axmed oo ku aadan dalabka uga yimid maamulka trump ee ciidamadiisa qaybta looga dhigayo burtasaqada la doonayo in la geeyo marinka khaza waxay tani qayb ka tahay qorshaha trump ee ku aadan marinka khaza kaasi oo ku baaqaya in la dhiso ciidan caalami ah oo ay ku sheegeen inay ugu talagaleen in ay kormeerayaan marxaladda kala guurka iyo dib u dhiska ee marinka khaza warbixin uu toddobaadkii hore daabacay wargeyska wall street journal oo soo xiganaysa saraakiil ayaa lagu sheegay in maamulka trump doonayo in uu qorto ciidamo caalami ah oo ka kooban ilaa toban kun oo askari kuwaas oo uu hogaamin doono genaraal americana si dagaalka kadib ula wareegaan ammaanka marinka khaza balse waxay saraakiishu sheegeen in maamulka trump uu waayey hal dal oo kasoo jawaaba dalabkiisa sababa ku aadan cabsi ay ka qabaan kooxaha waxiska caabinta filistiin ee ka howlgala marinka khaza wargeyska ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay si rasmi ah dalabkeedan ugu gudbisay ilaa toddobaatan dowladood balse sagaal iyo toban dal oo keliya ayaa muujiyey rabitaankooda ah in ay kaga qayb qaataan kaalmooyin kale oo ay ka mid yihiin qalabka iyo gaadiidka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wasiirka difaaca kenya oo kasoo gudbay xuduud beenaadka dhinaca soomaaliya wasiirka difaaca dalka kenya soyban tuya ayaa safar ku timid kismaayo xilli ay kasoo gudubtay xuduud beenaadka soomaaliya iyo kenya wararka ayaa sheegaya in ay booqatay saldhig ciidamada loogu yeero eyusom gaar ahaan kuwa ka socda kenya ay ku leeyihiin kismaayo soyban waxay sheegtay in ay u timid kismaayo si ay u dhiirageliso ciidanka kenya ee gardarada ku jooga soomaaliya xogaha ayaa intaa ku daraya in ay weelinayaan saraakiil kale oo ka tirsan dowladda kenya safarka haweeneydan ayaa kusoo beegmaya xilli mucaaradka xasan sheikh ay kulamo ku yeelanayaan kismaayo kulamadaas oo ay kaga arrinsanayaan xasan sheikh oo sheegay in uu qabanayo doorasho aan la isla ogolayn waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil geystay khasaare nafeed oo ka dhacay magaalada muqdisho xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shilkan oo si gaara kaga dhacay isgoyska xoosh ee magaalada muqdisho shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaadaa iyo mooto dhugdhugleeyah oo marayay waddada darawalkii kaxaynayay mootada ayaa lasoo werinayaa in uu goobta ku geeriyooday kadib markii uu hoos galay gaariga xamuulka ah muddo kadib ayaa goobta laga qaaday meydka darawalka mootada ee ku dhintay shilkan ka dhacay magaalada muqdisho cabdiwahaab xubintiina caawa waa inagaynta
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maanta gelinkii dambe kanaalka wararka ee kataiba al ikhbaariya ayaa baahiyey qeybtii saddexaad fariimaha deg dega ah ee ka socda maxaabiis ka tirsan gaalada qaramada midoobay oo ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba ku soo dhowaada muuqaalkan oo aan maqal idinkugu bedelnay
United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres.
waxaan ahay ambros kimiti oo ah dhakhtar kenyaan ah oo la shaqeeya howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan fariiqa qaabilsan daadguraynta dhaawacyada waxaan la hadlayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres madaxweynaha kenya william ruuto iyo guud ahaan shacabka reer kenya horey waxaan qaramada midoobay kala soo shaqeeyey maali haddana waxaan kala shaqeeyaa soomaaliya anigoo ah xubin ka tirsan kooxda qaabilsan gurmadka caafimaad ee deg dega waxaan maanta idinla hadlayaa anigoo ah maxbuus gacanta ugu jira al-shabaab aniga iyo weliba kooxdii aan la shaqaynayey ee qaabilsanaa daadguraynta caafimaadka in ka badan hal sano iyo bar diyaaraddii aynu la soconnay ee helikobtarka ahayd ayaa tobankii bishii janawari labada kun afar iyo labaatankii ku burburtay deegaanada al-shabaab xilli aan ku guda jirnay howlo daadgurayn ah kadib markii ay burburtay diyaaraddii aan wadannay waxaan la xidhiirnay qaramada midoobay laakiin nasiib darro ma jirin cid gorgortan ka gashay sii deynteenna ama dalbatay inaan xorriyaddeenna dib u helno waxaan dareennay in nala dayacay waxaan sidoo kale dareennay in qaramada midoobay ay garabkeenna ka baxday oo aysan jirin wax tallaabo ah oo ay u qaaday xaqiijinta sii deynteenna ama xitaa ay ku khafiifinayso dhibaatada aan wajahayno waxaan aaminsanaa inaan u shaqaynaynay qadiyad wanaagsan oo aan ku caawinaynay bini'aadamnimada laakiin qaramada midoobay iyada ayaa garabkeenna ka baxday xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres waxaan leeyahay waxaa halkan noo soo diray u n-ka si aan u bixinno gurmad caafimaad oo qayb ka ah taageeradiinna bani'aadamnimo maantase annaga ayaa baahi weyn u qabna taageeradiinna iyo caawinaaddiinna qaramada midoobay waajib ayaa ka saaran inay xaqiijiso soo furashada shaqaalaheeda iyo qandaraaslayaasheeda nolosha lagu qabtay iyagoo gudanaya howlihii loo igmaday xog haye waxaan kugu boorinayaa inaad soo faragelisid kiiskeenna adigoo ku hadlaya magaceenna sidoo kalena aad ka shaqaysaa sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan sidoo kale codsigan deg dega ah u dirayaa madaxweynahayga william ruuto madaxweyne fadlan adigoo isticmaalaya saamayntaada ka shaqay sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn igu soo celi gurigayga halkaas oo aan ku heli karo daryeel caafimaad sidoo kalena aan mar kale kula midoobi karo qoyskayga dadaalkaagu wax weyn ayuu ka beddeli doonaa kiiskeenna ugu dambayntii waxaan la hadlayaa dadka reer kenya dadkaygow maanta waxaan taageeradiinnu ugu baahanahay si ka badan sidii hore waxaan halkan u imid inaan bixiyo taageero caafimaad oo qayb ka ah kaalmada bani'aadanimo ee qaramada midoobay fadlan hana ilaawina oo noo hadla run ahaantii codkiinnu waa mid muhiim ah oo nagu caawin kara inaan ka baxno halkan sida ugu dhaqsiyaha badan Speak up for us. Your voices really matter and help us get out of here soon. Thank you.
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada gadoha ayaa dowlad diiniya u soo xirtay ciidanka xisbada ee wilaayadaasi munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyo ayaa dowlad diini ah loogu soo xirayay ciidanka maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee gado waxaana dowladdaasi loogu magacdaray cabdulaahi ibnu cabbaas taasoo ka qabsoontay magaalada ceelcadee dowladan oo socotay muddo bil ah ayaa xafladdii gabagabadeeda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ugu horreeyaan mas-uuliyiinta wilaayada gobolka qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyn waxaa xafladda kelimadiisa lagu dahfuray sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك إن آيات إلهي سبحانه وتعالى حنوغو تلماميا إن أماندي وإلهي أبن دقي بورها إيا السماوات إيا الدلك ومخلوقاتك إلهي أبوري أنت أوين كبنيد أه إن قادان وأمانة سيقتان وأنا كبقين waana diideen inay qaadaan ammaanada ayada ah bacda su'aalin haddii ammaanadaasi la gudan waayo maxaa ka imaan karo rabbigo haddaan ammaanadii gudan weyno maxaa ka imaanaya ciqaab waa laydin ciqaabi haddaad gudataanna waxa weeyaan agtayaydaa waxaad ku leedihiin mansilii manqaba ammaanadaasi marka culammada markay ka hadlayaanna wax badan baa soo gelaya cabdullahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu salaadda ammaanaday ka mid tahay soonka ammaanadu ka mid yahay waxaweya cibaadaadka ilaahay subxaanahu watacaala uun amroo dhan baa ka wada mid ah xuquuqda bani aadamka ee la gudanayaa ka mid ah waxaa ka mid ah maaragtay maxaan ku idhaahdaa xilalka iyo mas-uuliyadda qofka uu qaadaya ama loo dhiibayaa ka mid ah xilkaasi ummad baa mas-uuliyaddeeda laguu dhiibo oo dusha lagaa saara ummadda aad mas-uulka ka tahay waxa weeyaan maaragtay maxaan ku raha birri waa lagu weydiinayaa haddii anigu aan kharibannahay oo aananba garanaynin mas-uuliyadda iyo xilkanna saaran aanan garanaynin inta kalena way hallaabi xasanulbanna raxmatullaahi calayhi baa wuxuu dhihi jiray dowladnimadu qalbigiinna ka dhisa aqiimuu dowlata alislaami fii quluubikum dowladda islaamka qalbigaada horta waa inay ku dhisantahay taaganta markii qalbigaada ku dhisanto ayaa tuqan fil ard arlada ilaahayna lagaaga oogayaa xilka marka aad hayso haddaad maaragtay maxaan ku raha mujtamacaad xukumaysa rishwo kaga qaadato waa hadiyad hadiyaddii lafteedaa rishwo ah baa taa iyada ku qaadato makhshuush baa tahay ummaddii muslimkaad khiyaantay ee xilka kuu dhiibtay waa khiyaantay ummaddii laguu dhiibayna waa khiyaantay ilaahayna subxaana wa tacaala diintiisii waa ka been sheegtay inaad khiyaamto ama ka rishwo qaadato ama maartay maxaan ku raha magac islaamka wax ku cunto waa masale lagu weydiinayo oo qiyaamo ku hortaagan wahada billahi towfiiq wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum intaasi kadib waxaa munaasabadda lagu dhagaystay warbixin ku saabsan dowradan wakhtigii ay bilaabatay iyo duruustii lagu qaatay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من القول والعمل إن شاء الله تعالى سيد ولالك أشيغي وحان رباه هدي إلهي أقول سبحانه وتعالى سكوبا دوردي عبد الله بن عباس آه، لتأهيل مسؤول المراكز والقرى ودعاة الحسبة تحت شعار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل لمكتب الحزبة لولاية جدة الإسلامية أيان ربا هدي إلهي وقال سبحانه وتعالى سكوبا مددي دورداس أي بلابتي يو حلقة إيسو قبق بودي إيو دروس الوقاتي إن شاء الله تعالى سكوبا إن أن هل كان أوسو جيدي هدي إلهي سبحانه وتعالى وقال إخواني جزاكم الله خيرا دورداني وحي فرنتي toban iyo toddobada bishii shanaad sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba maalin sabdi ayay inoo furantay duruusu dowra eh, duruusta ku baxday dowladda waxaa ugu horeeya alqur'aanu alkariim qur'aanka kariimka iyo qiraa'adiisii iyo tasxiixii iyo nudqigii oo liska saxa waxaa ku xiga atafsiir waxaana lagu akhriyey suurat alanfaal waltawba walaxzaab wa suurat alfatx waxaa kaloo xigtay insha allahu tacaala risaalooyinka ah sida risaala fii wa- fii aadaabi rajuli lxisba waxaa kaloo duruusta lagu qaatay risaala fii wadaa'ifi lxisba waxaa kaloo lagu qaatay oy rag loo dirsiyo oy ka faa'iidaysteen alasbaabu alsharciya lixifdi alcabdi almujaahid waxaa kaloo manduumaadka lagu qaatay ka mid ah oo zuhdiga ka hadlaaya manduumatu sayri ila allahi wadaari alaakhira waxaa kaloo duruusta lagu qaatay ka mid ah kayfa taksibu nnaasa dadka seed u kasbanaysaa waa kutubta insha allahu tacaala si gaar ah muhiimada u taabanayay ka mid ahdi risaaladaasi waxaa kaloo manduumaadka ama risaa'ilka lagu qaatay ka mid ahaa manduumatu fii usuuli dacwa manduumo ka hadlaysa usuusha dacwada iyo arkaanteeda iyo shuruudeeda oo dhan waxaa kaloo lagu qaatay jazaakum allahu khayran dowladan qasiidatu cinwaani alxikam oo iyadana ka hadlaysa zuhdiga waxaa kaloo duruusta lagu qaatay ka mid ahaa aafaat uljundi risaalo aad iyo aad qayim u ah waxaa kaloo duruusta lagu qaatay ka mid ahaa simaat ulqaa'id qaa'idka hogaamiyaha iyo astaanta uu leeyahay waxaa kaloo duruusta lagu qaatay ka mid ahaa macaalim fi lqiyaadati araashida rasaa'ilka lagu qaatay waxaa ka mid ahaa man naxnu waman nurid maxaan nahay maxaan doonaynaa waa risaalo aad iyo aad qayim u ah camalkan maxaa laha jira lafdhabar u ah manhajka tarjumaysa iyo maxaa laha jira aayaha iyo masiirka aan leenahay risaaladaasna waa lagu qaatay duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ahay dowladan cabdulaahi ibnu cabaas alarbacuun alqur'aaniya afartan xadiid oo qur'aanka iyo fadaa'ilka iyo qiimaha ilaahay subxaana wa tacaala siiyey iyo ehelkiisa ka hadlaayana waa lagu qaatay duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ahaa manduumat alxaa'iya waxaa kaloo insha allahu tacaala duruustani barbar socday muxaadaraad qayim ah oo ay soo jeedinayeen oo maxaa laha jiray ragga ay siinayeen culummada xarakada intii maanta eh, markaasi ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtogeliyey waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala jala jalaaluhu noo suurtogeliyey khayrkan inuu noo qabsoomo iyo barwaaqadan aan gaarno waxaa insha allahu tacaala uma bacdallaahi kadib aan u mahadcelinaynaa qiyaadada camalkan oo uu horeeya amiirkeenna abu cubayda waxaa kaloo insha allahu tacaala aan u mahadcelinaynaa insha allahu tacaala mushaarikiintii macallimiintii iyo macalaajirka soo qaybgalayaasha hadda jooga oo ugu horeeya amiirkeena gobolka ah sheekh luqmaan abu anas xafidahu allahu tacaala amiirkii maktabka xisbada si guud ahaan dhammaantood jazaakum allahu khayran aan leenahay wabaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ardaydii dowradan cabdulaahi ibnu cabbaas loo qabtay ee ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa iyaguna goobta ku soo bandhigay wixii ay soo barteen muddadii ay dowradan u xaraysnaayeen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أما بعد يسرني أن أقف اليوم أمامكم وألقي عليكم تحية آطرة تنشر الطيب في وجوهكم وتزرع الأزهار في قلوبكم ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم إننا نرحب ضيوف الحاضرين ونقول على لسان فخور بالكرام الشاهدين أهلا بكم ثم أهلا إخوة إلفا وبهذا القرآن ألفافا توحدهم أخي لطفا أهلا بكم ما تعاقب الجديدان وتسحبكم السلامة طول الزمان أهلا بكم في اختتام دورة عبد الله بن عباس لتأهيل مسؤول نوائب المراكز والقرى ودعاة الحسبة في ولاية الجدة الإسلامية تحت الشعار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل فشكرا يا مكتب المجد أديت الوظيفة وها أنت اليوم تعبئ الموظفين وتهيئهم لأداء المهمة فجزاك الله عنا خيرا ويسر لك الخير أينما كنت ونشكر أيضا لولايتنا ولاية جدة الإسلامية وعلى رأسها الشيخ لقمان أبو أنس حفظه الله بدوره الكبير في تطوير دورات الحسبة ومراكز العلم وعلى رأي والنصائح إلى أهل العلم أداء للواجب ونصحا للرعية نشكر لكل من يستحق منا الشكر والتقدير من علماء أوفياء ونقباء شرفاء ومؤيدين النسحاء ومشاركين وغيرهم نقول لهم طبتم وطاب ممشاكم فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لتنهرن قريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفي بعيد وزاد ليبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولبغايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أعلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان هم الذين أغلسوا في ناجهم متجرعين بجرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان وهم الذين ملائلهم قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعته وترك للعصيان فعض الفضائل والنوافل دابهم مع رؤية التقصير والنقصان صدر الفوز على المكاري كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي أولى الخلائق فأولى له بالقلب والأموال والأركان سيادة المر في الدنيا هو نقصان وربحه غير محل الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدهر عمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفها كدر والوصل هجران ولسامعك أنزلا نفاصلها كما يفاصل ياقوت ومرجان أحسن إلى الله تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان يا هادم جسمي كم تشكى بخدمته أتطلب الربا فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن أساء مسلم فليكن لك في عروض زالته صف
waxgaradka gobolka gado oo munaasabadda lagu soo maamuusay ayaa iyaguna kelimaadkooda halkaasi ka jeediyey waxaana odayaashii hadlay ay kala ahaayeen ugaas cabdulaahi macali haaruun ugaaska beesha hawraarsame ugaaska beesha hawraarsame nabadoon cali macalin aadan nabadoonka beesha reer yuusuf iyo nabadoon maxamed nuur xirsi nabadoonka beesha reer ugaas sharmaake alxamdulilah rabbilcaalamiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbi wasalam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي بمحضر سبحانه وتعالى كلهم كان قيمها بدن لو سلو قليي جزاه الله خيرا حق كسب شقيي مكاتبتا قبلك أوالي وهرية إلهي باكم حسن وهم هذا عليني رقي معلمين تدروس بحنا وحنا يعيقنا جزاكم الله خيرا إلهي ميزان كسب حسن قيامها وصاروا raggii duruusta dhegaysanayey ku sabrayey ribaadka ku ribaadka ku jiray ka faa'iidaysanayey ayagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo ereygan xisbada erey qiimo badan weeye xisbo waa dhakhtar ama waa daaci ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar macruufka ummadda inay u sheegaan munkarkana ay zuuliyaan bulshada ay baraarujiyaan wacyiga lagu jira tareenka la saaran yahay ummaddu inay tahay ummatu jihaad inay tahay inay ummadda baraarujiyaan waxyaabaha jahliga iyo qabaliyada ka baraarujiyaan waa shaqada loo idmaday weeye shaqadaa laidiin dhibmaday ilaahay ha idiin fududeeyo bulshadana mid idin dhegaysato oo id isfahantaan oo jiradeeda kuwa wax ka qabto allah idinka dhigo kuwa camalkan ku tawjiihiya jahliga magaranaysa ka baraarujiya dabiib uu noqdo daaweeya aad ummaddii ma garanaysaa wacyiga iyo xilliga jira fahamsiya allah idinka dhigo gaalada iyo gaala raacana ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dulqaado jazaakum allahu khayran hada billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد صحبه وسلم أولا إلهي بع مهد مهد دمانتد إلهي بعلى مد موقطة مد قرصان allihii macbuudkaaba iska leh waxaa kaloon mahad celinaynaa maktabka xisbada waxaan leenahay ragga culimmada ah ee na hor fadhiyo aad baan runtii arrintan ugu faraxsannahay wixii aad soo bandhigteen runtii aad baan ugu faraxnay waxaan leenahay jasaakum allahu khayr ilaahay inta idin dhimanna si nabad allah idinkana ku gaarsiiy waxaad barateen allahin ku anfaco waxaan leeyahay maalinkana soo joodo habeenkana el ku hurdo elna ku soo joodo haddaan sidaa la yeelin waxaa laga yaabaa wax badan inay naga hallaabaan waxaan filayaa hadda intiinaan hal meel ama wada joogaysaan ama gobolladaad kala aadaysaan ama gobolkaad kala aadaysaan nin kastow amnina waa tahay dacwina waa tahay gacanna dacwada ku wad gacanna amnigana ku hay kulli dhammaantanna hal gaari aan wada saarannahay aan wada dadaalna haddaan annagu odayaasha nahay waan ku kabannahay هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله بان أمهد علينا سبحانه وتعالى نسيي نعم بدن أو عن لسوكو بكرين أو أيوغو انتهي أما أيوغو الرئيسو لمعة الإسلام والإيمان وعن أن حوجين هيا ما أن بورين هيا آه، لمن كان خيارتا أو حزبدا وحان لنا هاي مسؤوليات بايدن سارن تدك مسلمين تا إذن كسارن كتابك إلهي إذن كسارن kii kuwii guta allah idinka dhigo dadka muslimiinta ah oo shacabka ah oo dowladda loo yahay wuxuu rabaa in loo dhimriyo wuxuu rabaa hoggaan sax ah oo nasteexa leh oo macaan oo xaqiiqo ah oo toosan in lagu hogaamiyuu rabaa kiisa khaldan in la toosiyuu rabaa kiisa wanaagsan in la ayiduu rabaa wax gudahooda in la ogaaday rabaan in loo dhimriyay rabaan adinka shaqadaas ilaahay idinku itixaamay annagana odayaal baan idinkugu nahay iyo mas-uuliyiin waa idinku soo dhowaynaynaa waa idinkula shaqaynaynaa waa idinku garab taaganahay maciinaa nahay waxaan leenahay adinkana shaqada la idiin igmaday kuwii guto allah idinka dhigo xasan gurguurte iyo garbihiisa iyo gaalada ku xeeranba allaha burburiyo allaha burburiyo muslimiinta allaha ka dulqaado muslimiinta way rafaadeen allaha ka dulqaado annagana dhexda aan u xiranno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ugu horeyn ilaahay baan mahad celinaynaa subxaana wa tacaala mahaddaasoo dhammaasho iyo bilaabasho midna aanu lahayn alxamdu lilaahi uma alxamdu lilaah mar labaadka waxaanu mahad celinaynaa raggii culummada ahaa ee waxaa weeyaan dowradan ilaahay subxaana wa tacaala sabab ugu dhigay in ardadan ay soo bandhigaan cilmigan waxaa weeyaan meel kasta taabanayo juhdiga macallimiintii bixiyey waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxaa kaloonu mahad celinaynaa nuqubada nagala soo qeyb gashay xafladan khayriga ah ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisa lagu maamuusaayo ayagana waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran dhammaan kasoo qaybgalgaash waxaan ugu mahad celinaynaa juhdiga ay bixiyeen ilaahi subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka lagu saaro intaa kadib insha allahu tacaala waxaad tihiin sida hore loo sheegay dadkii loo diyaarinayay camalkan jihaadiga ah camalkana waad ogtihiin dad baa soo waday waa jiilba jiil weeyaan maanta annagaa joogno birina raggaa naga dambeeyo waa marka waxaa weeyaan waa meesha soomaalida ka tidhaahdo rag iyo raqdiisa weeyaan waxaad ogtihiin qaryooyin baad ka timaadeen ama tuulooyin waxaa kaloo tihiin ducaad raggii xisbada ducaad u ahaa rag ka mid ah ayaa meesha fadhiyo waxaa tihiin marka rag mas-uuliyiin ah oo deegaana lagu aamunay iyo ummad lagu aaminay baa tihiin waxaa la rabaa marka in la itqaaniyo acmaashii laisu dhiibay tii ilaahay subxaana wa tacaala na saaray iyo tii adduunka intaba itqaana loo baahanya in la itqaaniyo yacnii camalka marka in la itqaaniyo waa shay diin ah waxaan qaadannay oo culuun ah waxay naga rabtaa inaan itqaaninno saxaabadana sidaas ay ahaayeen haddii waxaa weeyaan qur'aanka wax ka mida ay xifdiyaan maysan gudbaynin ilaa ay itqaaniyaan aayaadkaas ayaga ah qodobka saddexaad ee aan u dadaarmay walaalaha waxay tahay walaalayaal maadaama aanu nahay rag mujaahidiin ah haddana mas-uuliyiin ah oo deegaanno aad iyo aad u kala fog aan maanta taladooda tawalanayno in la ka helo xusnul khuluq dabeecad wanaagsan yacnii waxaan dhex joogno waa ummad ummaddaasaan la rabaa in wax laga bedelo waxaa loo baahaya marka xusnul khuluq ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa casiiskana wuxuu ku ammaanay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala asoo ammaanaya wuxuu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim nabi maxamedow dabeecad wanaagsan ayaa kuu sugnaatay cid kastooo nabi maxamed ee sala allahu calayhi wasallam jidkiisa martane dabeecad fiican baa laga doonayaa dhanka kale ummaddu waxaa weeyaan waxay fiirisa waxay tahay dhaqanka adinkaasoo fulaayo waxaa loo baahaya marka insha allahu tacaalaa in badan insha allahu tacala inaan ducaad noqonno ummaddana khayrka aan ugu yeerno waan dadaarminaa insha allahu tacaala gunta iyo gebagabadii waxaan rabaa insha allahu tacala inaan ku soo gebagabeey walaalayaal maanta waxaanu nahay dhallinyaro nimiyow diintan dadaalay rabtaa daacad u adeegis dib waa loo xasuustaa ninkii daacad u adeego dhallinyaro dadaashay rabtaa cadowga dabargoyso xisba loo diyaarshay rabtaa shacab daryeelayso xisba loo diyaarshay rabtaa shacab daryeelayso ducaal loo diyaarshay rabtaa oo deliil sheegto amni loo diyaarshay rabtaa oo daacaqad ka ilaalsho nin walbow dadaal aakharaa loo dambeeyaaye haadaa wabilaahi towfiiq guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurta geliyey in aan si fudud barnaamijka idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andalus ayaa igala qayb qaatay intii uu barnaamij ka socday inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe inshaa allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى